sarsugun midab suurad laga saabirinaga sekad weyn sidi lakawiya si kurona inti banaabta sirkiisaniye sermawaayadee surunaa samayaal badan saranaa sidii seeftiya adow saraase calanka soodees samada babbo
toddobaad buu mooda tirooda tumi i toddobaada nofembar iyadoo gaasir egtay hana gaadaas sidii situmaankii hore haytay tirooda hooba ana sintowi weli haytay sagaalan i siyeed geet oo ku dhimanta saacadana may baa ka dhiiday yaa u shari basna u sheegeedan shiradiiska iyo silaakalanka kolaytamaaw hilka koonfur orso ilow sitamaankungeeku una roogna yaha ka gali yeedoo tirooda ku yarta sidii toddobaadkii hore waana isdhintii siyeed maalmood wasanka ku dhimantumi i toddobaada nofembar taasoo geeka yee ku hersanta wal ku yar sagaalan maalmood lankii allawiine oobsada maakan kala oo idhaahay amrigay inkasama yeedo oo la deeri ya arage shalay basna u sheegaynan toddobaadkun may basi rasmeen un sheegay inuuse eye musharax kollamaad fadaw inuuse hogaamiyey koonfur orso hildhibaaneyna fadaw iniyo ethosian siyo dhanba un wada dhimaatinaanga cabyada walaagibu wasanku kukudhii yo oo wada jaraan xildhibaane gololo qadada fidhiyan sharifaasna u sheegeeday ninka asuumi oo meelo ku hadaleen yamay baa in sheegeena madawiinaaga koonfur oriso sharifaasna u sheegeedan inay edsho sii doonaan waana ka xisaabtama doono teelo toddobaadkan ku gadiisanto sidii jeerateedon bilowkii barnaamijka ilaa kii saddexaad oo sida isinkuwada warqabtaanba banwiinaaga doorashada koonfur orsi shaleediiska haayi sharifaasna u sheegeedan ilow taas mataala hotaalo fadhiina saacadiya oo sagaalunka ka dhiidi yamay baa musharax madawiine inuuse ii sheegay aadan maxamed nuur aadan salansoor oo eh guddoomiye ku-xigeenka waana s c hayega guddoomiyaha golaha badbaadada koonfur galbeed tartanka madaxweynenimo ee koonfur galbeed soomaaliya inaan musharax u noqdo inaan madaxweynaha koonfur galbeed u tartamo runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa arrin ifarax gelinayso runtii arrintaasi aad iyo aad baan u sodweynayaa waana ogolahay laga bilaabo maantana waxaan ahay musharxii u taagnaa golaha badbaadada koonfur galbeed insha allahu xaflad lagu qaban doono waqti dhow ayaan kusoo bandhigi doonaa laakiin waxaan sii horumarinayaa inaan ogolahay aan raalli ka ahay golaha badbaadada go-aankay gaareen oo ah inaan musharax u noqdo waana ka aqbalay waana runtii waana soo dhaweynayaa marka insha allahu xaflad oo arrintaa lagu maamuusi doono ayaan qabanaynaa hadduu ilaahay waqti dhow waan idiin soo sheegaynaa odayaal ku tirsan koonfur orso oo madaliisanan soorro in isu masharax ay ka sheegaay goobro ku haayeenna yayoona hadaleen may baana jeediyeen hadalkun musharaxgan oo maalintan dawaafi aadan maxamed muxsan zuur waa laakiin kamid agu lama wadankan dhaladigu ama wadanka samasabiciid kale una lanu marka may diyaaraynaa taageero weyn diidii hoob iyo garab teegina xildhibaanada oo koonfur galbeed may ku codsadaan han wala doorada iyo boqol iyo afartan iyo sagaalka inay horjo banaan adaan ka ridnin aniyo siyaan yaa yaa yaa may dhaqaal isku taageersana dalkan lakisamad diyaw xildhibaanada koonfur galbeed boqol sagaalan iyona farta boqol sagaalan iyo afar wala farti sagaalka boqol waa inka baagane dalkilas badan taawani ugu badan ummatuna karte hagubate jili gargaar nabad helo fadaas lama insulung qodobowka taleeda koonfur orso shariif xasan hawshe geedin iyo weliba aadan maxamed nuur aadan saransoor idkina weli laha xildhibaanee golo wakiilada koonfur orso oo idinku saaranta mas-uuliyadda oorsaamowka lankii koonfur orso hogaamiyi lahaay lamaada hata teegin i hangreedku kooyi doonaanba su-aale meelun yaalayaa weli ataa xildhibaane wakiilada ku ee bulshada koonfur orso aynin dooro doonaan yo oo inin heladaana hunguro hadhowba dhammaadow waana dayayaan fadiyooda dadkiyo matelaayaan oo geeka edshoo wakiilkiyo ku eyin kala tii alluu taanfaylana usi gorodee dadki i dalkana kii onroonna weydiisadaana ini ninka dhiibi hoggaanshe marba hooba dadka edyo walanka dooradaana may qiyaasi karo berke edkan dhii doono walaa dhambo go-aansho ilaahayaa mas-uulkuwa ilow xildhibaane edshona weliba waa kan go-aanii doono lanka hogaamiyaa koonfur orso waana nroon maagle ndoodane doorninku behemaa xildhibaane iyo edkaanika goorasiyo ho ogno i hooba un ogayn intaba guuludi korne likiyeytalay haayo kornamaa taleeda koonfur orso gohonto musharaxiinta iyo sidii xildhibaanee angolomaysadaan yaka hirinta kolkolooshana unbuuyaan sida xildhibaankunbuley marar badanaa maan galayna laha oobiyey man ka kaasiin galayna mudan hadba sheegay odaanka sheegay musharax kale min jir waysiinka osday xildhibaanada koonfur galbeed maanta sharafo latin qiimi latin walsiin amisoonta wadanka waardiyaasa iyo hoobaisin aidigii halabata salaamsiin saaraay siin saaran habid kala kootaa baday dhabailkeenaay amisoonta oo wadanka ilaaliyahayso geedka salaamkiin saaraas se sharafle la kiiboode sharafta i qiimada qof kasta qurux badan wadiishay dadkeeka qurux badiyey lan wadan lahayna dawladan lahayna qurux male anta kutamnayno kenyiseeni samaraadaseeni wallahi kenyaatiga meelidhooda sida manin lahadal jarta alaynisaaya hoobla aydiga halbad mayba lahaa shariif hasan sheekaada xildhibaanada koonfur galbeed is hogaamiyaan anoo sunan hogaamiyey may lanaa shariif hasanow sir wanaxnu macaka nasiiru umamgeeda adaa soodaani adina hutaan sooy xildhibaanada koonfur galbeed mar koowaad i mar lamaad i mar saddex maynka baaqay unahata maalin dugsi la hooba firi maalin dugsi daan dugsahan galnaa dadkuma magajar maalin dugsi hooba dugsiga ciyaalka aan kubala wali fahmare aan badaro soo jeey hoob isu kata maalin ko kale lagoos ki hooba naga barnaa taa baa kubala wali lera war ani baa tanaan kubala hooba ilaahi dari on osiyaasi magniya tarisanin kubalaa u goxo dugsiga maala kale nan hayda an hayda sharifasa shadaada hataka beesamanin kubalaa u goxo siyaasiinga nagadi meelmiin baha korno suuna kuledeegdu korni shaahinaad meelo mukudhamo korno marka lang hasi tiinjayla koyo usu dhaaf lanki isin hasengaraylaakira beesanaasi kubalaada rabaan welo korno lambanaafneyda usu dhaaf maweelana shariifasan hanagaan hanagaan odkaana banaanka kajiibudaan aan odkayn iibiday musharax kale hadararaanay isaabtanay salaagiidetaan sinniyaal badankii sugaaneen sabyaani safka kaafuusan uu samanka warlaaqadiisidle saafaniinagu
toddobaadkun saacaddu weli xidhiiday iyo odaleeli lankooleenteeganay idin siransoor halamaay andhegreebnoy toddobaadka dembo isilaaka koonfur urso lankaha saddehaari doona aw shariif i idin siransoor habaal surumi doona tumi i toddobaada nofembara an kolayta mee ero doona koonfur urso in hogaamiyoona hanis maliyi doona